أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad afar iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo gebi ahaan waxaa maanta xirana suuqyada waaweyn ee ganacsiga muqdisho kadib markii kooxda riddada lacago fara badan oo baad ay kusoo rogtay ganacsatada magaalada caasimadda ah ee muqdisho weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka ormiya xilli ay sii xoogaysanayso colaada ka jirta gudaha dalka itoobiya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo kala duwan oo cadowga allaah lagula beegsaday koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada mandheera iyo laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada jubbada hoose ayaa ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi bulshada ku kala dhaqan wilayaadka hiiraan jubbada dhexe baay iyo gedo ayaa ka faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan waxaa gebi ahaanba maanta xirana suuqyada ganacsi ee magaalada muqdisho kadib markii kooxda riddada lacago fara badan oo baad ay kusoo rogtay ganacsatada caasimadda warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed waxaa maanta gebi ahaanba xiran suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha iyo suuqyada kale ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadib markii kooxda riddada soomaaliya ay kordhisay lacagaha baadda ah ee ay ka qaado shacabka soomaaliyeed ee magaalo madaxda ku dhaqan go-aankii ay qaateen ganacsatada ka howlgala gobolka banaadir ee ay ku diideen lacagaha baadda ah ee ay duldhigtay dowladda riddada ah ayaa ka dhaqangalay magaalada kaasi oo durbo maanta si weyn looga dareemay suuqyada caasimadda muuqaallo iyo sawiro laga qaaday suuqyada caasimadda ugu weyn ayaana muujinayay goobaha ganacsi oo haawanaya nooca cusub ee baadda riddada ayaa dhigaya in qof waliba oo wax ka iibsanaya muqdisho ay ka goyso boqolkiiba shan taasi oo keentay inay diidmo xoogan ka muujiyaan ganacsatadu iyadoona ay xusid mudan tahay inay ganacsatadu sidoo kale joojiyeen dhaqdhaqaaqa dekadda muqdisho oo maanta hakad ku jira waxayna sheegeen in dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada uu sidaani sii ahaan doono ilaa iyo inta kooxda riddadu boobka dhaqaale ka laabanayso kooxda xasan garguurte oo dareentay culayska go-aanka ganacsatada ayaa xabsiga dhigtay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir kuwaasi oo la sheegay inay kaxaysteen maleeshiyaad ka tirsan hay-adda sirdoonka riddada ee nisa kooxda riddada soomaaliya oo ka jawaabaysa qalqalka ganacsi ay ka abuurtay caasimadda ayaa waxay saaka ka hadalsiisay ninka ugu magacaaban wasaaradda maaliyadda murtad biixi liibaan kaasi oo isagoo qalqal iyo isku dhexyaac ka muuqda lasoo horjoojiyey warbaahinta isagoona sheegay in keliya dowladdiisu lacagaha ka goosan doonto qof waliba oo wax ka iibsanaya caasimadda balse aysan u dan lahayn lacagaha kale ee taleefoonada gacanta ku jira waxaa kaloo iyana muhiima qodobka saddexaad ee ugu muhiimsana qofka lacagay ugu jirto koontadiisa ha noqoto wallet ama account ama merchant ee aan wax macaamilaada ama transactionisa samaynin canshuur kama go-ayso dad waxaan maqlayay raba inay dadka ku khalkhaliyaan in lacagahooda haddii aanay la bixin iyagoo meesha ku jirta dowladdu wax ka goosanayso wax ka jiraa ma jiraan qofka lacagta akoonkiisa ugu jirta ama koontadiisa ugu jirta siday ugu jirtay ahaanaysaa marka uu wax gato ayaa wixii uu gatay intii sharciga ku waajibiyey oo ah boqolkiiba shan ay ka go-aysaa keliya qodobadaasaan rabay inaan iftiimiyo kooxda riddada ah ayaa amar ku siisay maleeshiyaadkeeda inay qasab ku furaan goobaha ganacsi ee suuqyada magaalada muqdisho kuwaasi oo shaqo joojin looga dhawaaqay kadib lacagaha baadda ah ee riddada wariyaasha ka howlgala muqdisho ayaa sheegay in saaka lagu hor istaagay inay soo tebiyaan xaaladda suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee nisa loogu yeero ayaana lagu soo daadiyey suuqa kuwaasi oo warbaahinta ka hor istaagay inay tebiyaan xirnaashaha suuqa sidoo kalena loo xilsaaray inay qasab ku furaan xarumaha ganacsi ee magaalada ganacsatada ka howlgala magaalada muqdisho ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inaysan furi doonin goobahooda ganacsi awoodinna bixitaanka lacagaha tirabeelka ah ee ay dul dhigtay dowladda riddada kuwaasi oo uu ugu dambeeyey go-aankii qofka wax iibsanaya ee dowladda riddada ka goosanayso boqolkiiba shan muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey go-aanka wadajirka ah ee ay qaateen ganacsatada caasimadda saako axade bakaaro waa taasaa run ahaantii waa tan waxaan leenahay waa arrin aad looga naxo xilligan waa xiliyaasha aan shaqaysan jirna aniga runtii maantana aaday u xiran tahay bakaaro inkastoo soomaalida lagu soo kordhiyey maalinwababa cashiro cusub oo canshuur ah waxaan u xirna waxaa waaye een, maanta boqolka doolar la tuura haddii shan doolar naga go'ayso faa'iidada aan meesha u taaganaa maxaa waaye oo qoraxda iyo runtii aantii aan dhiigga aan u shubayna ii sheeg runtii waaba iska xirna bakaaro dhan saako waa kaasaa Ah. faanoola faraqa noqonno ganacsada saaka waa hal mid ay noqdeen saaka banaanbax waxaan diyaar unaan inaan dhig u shubno waa kaas gaaruudhan saaka waa xiran yahay leenkan waa leenkii jimlooyinka lagu gadaayey waa jimlooyinka tafaariiq xataa maaha suuqa raacsannahay wadadaasna waa wadadii carwa limoni suuqyada bakaara saaka miluq walba aamaro saas ayay u wada xiran yihiin hadday saan kusii socoto bakaaro waxay noqon doontaa meel la dhahayo lama degaan shacabka ganacsada waa kuwaasa maanta waxay haayaan ma laha runaantii maanta waxaa waaye bacyaashiinaan ka qaadanay canshuurtaana canshuur a ogolaan doona ma lahan canshuurta waxaan ka jecelnahay inaan saas geedaa u fafrino ma fahanta derbeesha u fafrino runtii suuqan waa suuqa halbooliya bakaaro u ahaa oo dhan walba bakaaro ka shidnaa waa suuqa keliya ee loo soo shaqatay ka jiray dal iyo dibadba arrinta dabka kusii shiday kacdoonka ganacsatada ayaa ah hadal uu xalay jeediyey xasan murtad kaasi oo uu ugu goodiyey dadka ganacsatada ah kuwaasi oo ka biyadiiday lacagaha baadda ah ee ay soo kordhisay dowladdiisa wuxuuna ganacsatada ku tilmaamay kuwo foodo iyo qas ujoog ah dhanka kale mar uu murtad garguurta ka hadlayey halka lacagaha baadda ah ay geenayaan maadaama dadka ku dhaqan caasimadda waddanka ay sheegeen inaan wax adeegyo bulsho ah loogu qaban waddooyinka muqdishona ay noqdeen balliyo biyo fadhiisad ah nadaafad daradana ay astaan u noqotay magaalo madaxda dalka ayuu sheegay in dowladdiisu lacagahaasi baadda ah ay ku kaabayso maleeshiyaadka riddada ah ee furimaha dagaalka ku dacdaraysan ee baahiyuhu diloodeen loona haynin wax dhaqaale ah garguurta ayaana dhanka kale xaqiijiyey in askar looga dilay howlgal barakaysan oo qarax ah oo shalay ka dhacay gudaha degmada daynile ee magaalada muqdisho laguna beegsaday goob isku imaatina u ahayd oo ay ku sugnaayeen ilaa iyo afartan askari shan iyo toban askarina goobta looga dilay halka tiro intaasi ka badanna allaha fadligii qaraxaasi looga dhaawacay
askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalin walba la qarxinayo oo ay ugu dambeysay kuwa saakay maqaayadii ay ka shaahayeen bambada loo dhigay ee maxaanku rahda degmada dayniile ee hadda ugu dambeysay maalin walba dadaasaa u dhimanaya askarigaasi waxaa loo dilayaa waxay tahay maxaa dowladnimada u xoojinaya ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas ee ah muxuu ahay cawilcinaha loo suubiilaya lacagta yareed dowladdu dakhli kale ma qabto
ugu dambayntii waxaa maanta socdo abaabul xooggan oo ay ganacsatadu ugu jiraan inay sameeyaan isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan lacagaha baadda ah ee ay soo rogtay dowladda riddada jasaaka allahu khayran walaalka weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromiya xilli ay sii xoogaysanayso colaada ka jirta gudaha dalka itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya gobolka oromiya ee dalka itoobiya ayaa sheegaya in weerar hubaysan uu ka dhacay degmada aseeko ee gobolkaasi oromiya weerarkan ayaa si gaar ah u bartilmaameysaday goob kiniisada ah oo ay ku sugnaayeen baadiriyaal dhowr ah waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dhimashada ilaa lix ruux oo ku jiro mid ka mid ah baadiriyaasha deegaanka kuna sugnaa gudaha kiniisadda sida gaarka ah loo bartilmaameysaday sidoo kale waxaa weerar lagu ekeeyey qaar ka mid ah dhismayaasha ay deganaayeen dadka shacabka waxaana jirta tiro dhaawacya ah oo halkaasi ka dhashay sida xogaha ay tibaaxayaan waxaa weeraradan xooggan fuliyey kooxaha mucaaradka ah ee o l e tani ayaa kusoo beegmasa xilli xiisada ka taagan dalka itoobiya ay faraha kasii baxayso marba marka ka dambaysa dhanka kalena waddanka uu wajahayo xaalad dhaqaale xume oo aad u daran xildhaabiina uu dhaqaalihii yaraa ee waddanka uu u gacangeliyey hay-adaha reer galbeedka faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo kala duwan oo cadowga allah lagula beegsaday koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada mandheere iyo laamo ee kuwaas jira gumaysiga sariibiyadda kenya nuuro cali warsame awasheeb ayaa warbixinta warkan inoo haya howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah kamaa-ino iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee kuwas jira gumaysiga saliibiyadda kenya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa gudaha degmada afgo ay qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiina gaar ahaan kuwa isugu yara nabad sugidda dhimashadu waa laba askari oo murtad ah dhaawacuna waa hal askari bokool geesiyaasha towxiidku waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada waajid bay mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta kufaarta habashada etoobiya ee degmada diinsoor laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saacadihii lasoo dhaafay xerada askarta kufaarta kenya magaalada ishakani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato saliibiyadda kenya bakhtigu waa hal askari oo kenyaan ah dhaawacuna waa hal askari oo kale oo isla kenyaan ah xerada ayaa dab xoogan uu ka kacay inta dagaalka uu socday mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka elele ee hoostaga degmada ceel qalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salbiyiinta kenya khasaare dhimasho dhaawacba leh ayaa jira dhowr teendho oo askarta uga dhisnaa xeradana waa ay gubteen gedo ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamayn u dhigeen kulanyo maleeshiyaad murtadiina oo ka baxay degmada luuq kuna sii jeeday degmada doolow oo ka wada tirsan wilaayada gedo dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa saddex kale oo murtadiina oo dhaawacyadoodu qaarkood ay garaaba yihiin sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerar la beegsadeen kulayo murtadiin oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka kaminka loo dhigay waxaana weerarkaa dambe lagu dhaawacay sarkaal halxidigle ah oo lagu magacaabo cumar dhaqane shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu qaraxyo la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaasi ku dhintay shan iyo toban askari oo murtadiin ah tiro kale oo intaa ka badanna way ku dhaawacmeen mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee iskugu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abusheyba wilaayada jubbada hoose ayaa ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ee faahfaahinta warkan inoo hayaa xamladii oo walaayada jubbada hoose ka socotay magaceedan uu ahaa irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan xamladaas guud ahaan walaayada waxaa ugu socotaa si dardarleba ugu socotaa walaayada guud ahaan muxaafadaadka waa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose oo waraysi gaaraa siiyey idaacadda islaamiga andalus muddo laba toddobaad kadib oo siweyn degmooyinka wilaayada sida jamaame kamsuuma xagar badhaadhe iyo deegaanada hoostaga magaalooyinka kismaayo dhoobley iyo afmadow ay si weyn kaga socoto xamladan wacyigelinta ee beegsanaysa bulshada qeybaheeda kala duwan dadka ayaa loo qabanayana dawaad iyo muxaadaraad qayb ka ah xamlada wacyigelinta ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyada oo sidoo kale la kulmayey ganacsatada odayaasha dhaqanka macallimiinta madaariista waalidiinta iyo dumarka gaadiidleyda iyo xirfadlayaasha qeybahooda kala duwan ugu horeen sheekh abuyoonis ayaa isdultaa ku sameeyey waxyaalaha laga wacyigelinaya dadka ku dhaqan wilaayada jubbada hoose waxa laga wacyigelinayo waa guud ahaan wixii shareecadan rahmaanka ah oo na fartay in dadka muslimka ah laga wacyigeliyo humaanta oo layska reebo wanaaggana ummadda la faro xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran fal yuqayirhu biyadihi inaan dhaqangelinno oo qof kasta oo muslim ah waxa shareecada rahmaanka oo u diidayso inay ka fogaado waxay shareecada rahmaanka faraysana oo sii qaato gaar ahaanna waxaa ka mid ah waxyaabaha si weyn ah ummaddan loogu wacyigelinayay sida waxa maanka dooranayo oo muqaadaraadka sida moogtahay teleefanada waaweyn oo moogtahay humaanta iyo fisqiga iyo balaayada lagu faafinayo ayaa ka mid ah iyo waxyaabo kale oo fara badan oo moogtahay ummaddan looga digayo baa ka mid ah waxaa kale ka mid ah sida dharka oo ma og tahay qofkan ku dhegan waxaa kale ka mid ah dharka oo ku buufsan anshaxxumada sawirada gaalada iyo waxaa kale ka mid ah ma og tahay qofka tanta u xeeranayo sidii ma og tahay gaaladii amar u xeeranayo tantii dhinac waa banaynaya horna waxaa ka dhigaya waxa dheer baa ka dhigaya oo aad ba markuu dheeraynaya waxyaabahaas baa ka mid ah marka waxyaabaha ma og tahay humaanta keenayo oo ay muhiim tahay in dadkan muslimka ah ee aan ugu digno oo shareecada rahmaankan ay qaataan mar wax laga weydiiyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose lajno ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin maalmihii u dambeeyey xamlada wacyigelinta ka waday magaalooyinka iyo miyiga fog ee wilaayada iyo waxay kala soo kulmeen bulshada ayuu faahfaahin ka bixiyey guud ahaan culimmadan iyo lajinadan oo isku xiranaayeen oo moogtahay loo xilsaaray barnaamijkaas inay soo gutaan bulshada waxay kala kulmeen waxaan caadi ahayn oo halkaa aan ka sheegi karin waa baahi aad u daran ba u qabeen aad ba u soo dhoweeyeen culummada iyo lajinadan socotay waxayna ugu faraxsanaayeen saan caadi ahayn waxayna mar kasta ay dhahayeen barnaamijkan amal waa barnaamij aan u baahnayn waxaan u baahanahay in nagu soo celceliyo meelaha qaar waxaad dareemaysaa dadka markii khayrkan iyo wanaaggan loo sheegay si gaara waxay leeyihiin ganacsada qaar waxay leedahay anaga halkaanba ay qusaysaa halkaanba ay qusaysaa halkaan anaga itaabanays anta anaa itaabanays anta meeshii anaga mogtahay aan u baahnay hadal heen iyo waxay ka dhalatay iyo sheekahay iyo si ugu faraxsan yihiin waxaa hadda meel laxa sii maraya muddadii wacyigelinta ee loo sameeyey dadka iyo inay ku suuliyaan mamnuucaadka la soo gaarsiiyey taasoo in badan hadda ka bilaabatay deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose aad buu u mahadsan yahay bashiir maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniha usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya saxaabiga jaliilka ah ee sacad bin mucaad radiallaahu canhu ayaa loogu magacdaray dowladan diiniga ah oo lagu soo gebagabeeyey deegaanka ceeshiil oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaa dowladani loo soo guraanaday odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelshiila kuwaasoo tiradoodu ay gaaraysa ilaa lix iyo toban oday dhaqameed oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi kun caaliman oo mutacaliman ayaa shacaar looga dhigay dowladda waxayna ahayd mid socotay muddo toddobaad ah iyadoo odayaasha dhaqanka ay halkaasi ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa wax badanna ay ka faa'iideen marka laga soo tago duruusta lagu qaatay dowladda waxaa intii ay socotay looga hadlay muwaadiic muhiim u ahaa deegaanka kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nadaafadda deegaanka oo laga shaqeeyo iyo in odayaasha dhaqanka ay ka shaqeeyaan ilaalinta goobaha caamka ah kuna booriyaan bulshada gulaanadkii dowladda loogu magacdaray sacad bin mucaad ayay qaar ka mid ah odayaasha ka qayb galay oo ka hadlay sheegeen in duruus fara badan ay ka faa'iideen dowladda iyagoo maamulka ka codsaday in loogu soo celceliyo bismillaah annagoo odayaasha ceelshiil ah dowlad hal isbuuc socotay dowladaasoo ay ka soo qayb galeen odayaasha naqobada ceelshiil odayaasha ceelshiil dowladaasaa u soo xirantay berga waxyaalaha lagu qaatay waxaa ka mid ahay usuuludiin iyo macnaha towxiidka iyo nasabu nabiyi nabiga abtiriskiisa iyo walqafla qafladaasoo ah calaamooyinkeeda qaflada calaamooyinkeeda wax ninka la dhihi jiray culays iyo wax dhiba lagalma kulmin dadku inay waxbartaanna aaday u fiican tahay walaad waxaan ka codsaynaa inay soo celcelshaan arrimaha noocaasa sanadkiiba mar ama sanadkiiba laba mar bismillaah alxamdulilaah marka hore ilaahay baan mahadinaynaa marka labaad waxaa soo gebagabayna maantay dowlo lagu qaatay tuulada ceelshiil oo ka tirsan degmada ceelbuur ilaahay baa ku mahadsan marka labaadna waxaa ku mahadsan dadkii soo qabanqaabiyey iyo cid kastoo lugku laheed aad iyo aad maaragtay ilaahay haka jeesasiiyaan leenahay ajirkoodana ha siiyo waxaa kaloo aad iyaguna sharaf u lahaay odayaashii soo qaabilay oo si fiican wax u bartay waxyaabaha lagu qaatay aad bay u fara badnaayeen hadda sooma koobi karno waxaase ka mid a arrimaha caamkaa in la ilaaliyo sida masaajidda oo salaada loo ilaalinayo oon laga maarmin dariiqoo kale iyo wadooyinka waxaa ka mid a ceelasha waxyaabahaasoo dhan baa ka mid a intaasoo dhan waa laisku baraarujiyey adigu waxayna ku dul wareegayeen waxaasoo dhan aayadda qur-aanka aayado wa tacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan qola kasta marka odayaasha maaragtay si aad iyo aad ayaan maaragtay sharaf sale ay u qaatay waxaan rabnaa in waa ku camal falaynaa insha allaahu ilaahayna kuwa ku camal fala hanaga dhigo cidda soo qabanqaabaysana inay soo celiyaan markastaan uga baahannaha insha allaahu haddee waxyaabaha kaloo lagu qaatay waxaa ka mid ahay dowra nuqabaa waxa la yidhaah nuqubadu inaysan maaragtay shar ummadda ku horkeeno khayr ku horkacaan intaasaan isu sheegnay waana qaadannay waana soo dhoweynay insha allahu tacaala hadda ka bacdina waan rajaynaynaa in iyadoo kale maaragtay aan ka qayb qaadanno intii isugu timidna ajir allah ka siiyaan leenahay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka faa'iidaysanaya dowlaadka ka socda wilaayada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid marwaan bulshada ku kala dhaqan wilayaadka islaamiga hiiraan jubbada dhexe baay iyo gedo ayaa ka faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilayaadkaasi aanu ku horumarno wilaayada hiiraan cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya iyadoo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ay si xowli ah kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee saddex maalin ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada hiiraan ayaa waxaa degmada buqa qable kusoo gebagaboobay kulan ay wilaayadu la yeelatay nuqabada iyo odayaasha dhaqanka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sheekh guuleed abunabaan oo hormuud ka ahaa kulanka ay wilaayadu la qaadatay nuqabada ayaa waxa uu waaliga si gaar ah odayaasha dhaqanka kula dardaarmay inay ka soo baxaan doorka kaga aadan xamlada naqiibow ilaahay mas-uul buu kaa dhigay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii baad ku jirtaa ilaahay subxaana watacaala waa ku weydiin doonaa macna mas-uul baa tahay baa laga wadaa in ay la socdaan nabadoonnada xaaladda dadka ay mas-uulka ka yihiin horta dadka aad mas-uulka ka tahay siyaasad ahaan dacwo ahaan akhlaaq ahaan amni ahaan dhaqaale ahaan dadka aad mas-uulka ka tahay ood naqiibka u tahay ha kor joogtaynina kor ha ka joogine waa inaad xog og tahay macluumaad ka haysid maxaa ku kordhay maxaa ka dhinmay maxaa ku hallaabay adduunye dhaqadkoodaad mas-uul ka tahay adduunye dhaqadkooda adduunyada see u dhaqaan nabadoonnada iyo nuqabadiiya inay ka warqabaan axwaasha dadkooda danyarta ah kana caawiyaan wixii karaankooda ah odayaasha dhaqanka oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa ballanqaaday in si buuxda uga qayb qaadanayaan islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada nuqabada kaga aadan xamlada ilaahay yaa mahad iskale subxaana wa tacaala nagu soo jimciyey halkan oo noogu yeertay walaayada gobolka iyadoo laga hadlayo in dadka loogu yeero macnaha xamladii guud ee xarakada ay ku dhawaaqday oo ahayd irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad si maarata ummadda loo gaarsiiyo nuqubadan waxay qayb ka yihiin dadkaas mas-uuliyiinta ah ee ilaahay uu waajib kaga dhigay inay dacwada gutaan ayay qayb ka yihiin insha allahu tacaala waxyaalahana loogu yeeray oo inaan ka qayb qaadanno ana waa ka qayb qaadanayna insha allahu tacaala say tahay maadaama aan mas-uuliin aan nahay waxyaalaha mamnuucaadka iyadan las amray ee dadka aan mas-uulka ka nahay inaan gaarsiino aan amarno iyadana waa wax loo baahan yahay waana gaarsiin doonaa insha allahu tacaala annagoo ah nuqobada gobolka hiiraan waxaa nala kulmay walaayada ayaa nala kulantay xamladan socota awgeed ah maadaama marka nuqobada aan nahay doorka nagu aadan dadka mas-uulka aan ka nahano hoos imaanaya inaan ugu yeerno diinka inaan fasahaadka aan ka celinno ina yacni gaalada ay dabordayaan aan ka soo qabanno waxay awooddeenna ah diyaar baan u nahay kulankaan maanta meesha ka dhaco nala kulantay walaayadii nala kulantay wax alla waxayna amartayne diyaar ayaan u nahay inaan dadkeenna cadowga aan ka soo reebno diintana aan ku jiidno aan yacni annaga hormood aan u noqonno meel kastoy nala gashana aan lugaha aan la galno diyaar ayaan u nahay halkan maanta laiskugu yimid meeshaan oo ah degmada buqa qable oo saldhig u ah gobolka hiiraan waxaa laiskugu yimid waxa weeye in islaamka la horumariyo hadday tahay dacwo aryaasha iyo haddii tahay dacwo shaarac iyo haddii tahay horumarinta diinta islaamka dhan kastoo loo jeesto waxaan diyaar u nahay ilaahay dartiis inaan u qunnoon isu taagno xamlo islaami ah oo ka timid walaayoodhinkoo dhan wada marayso annagana inaan qaadno waxaan diyaar u nahay xamlo kastoo dhacdo oo ku saabsan shareecada islaamka inaan ka howlgelayno hadday tahay dhimisho hadday tahay dhihid hadday tahay dhiibid insha allahu ilaahay idinkiis degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa maalintii saddexaad si dardar leh kaga socota xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ay si wada jir ah kaga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan dhanka wilaayada jubbada dhexena cismaan axmed dhubo ayaa inoo soo diray warbixin ku saabsan xamlada dacwiga ah iyadoo qayb ka ah xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay markaan gaartay deegaano horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib guddiga ku howlan hirgelinta xamlada iyo culimo ayaa gaaray deegaanada jiinka webiga oo ay ku nool yihiin bulsho aada u fara badan guddiga ayaa xamlada gaarsiiyey ilaa iyo laba iyo toban deegaan oo laga maamulo degmada jilib halkaasoo ay ku sugnaayeen boqolaal bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka iyo waxgaradka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga landalus kana waramay xamlada soo gaartay iyo qaabka ay ugu faa'iidaysteen inshaalla anoo mas-uulkan laba iyo toban tuulo oo hoos tagta tuulada burinisiwo oo ka tirsan degmada jilib jubbada dhexe waxaa maanta noo yimid maaragtay maamulka degmada iyo culimmada waxayna soo gaarsiiyeen xamladii ahayd irshaadul umma ilaa sawir rashaada waxaana lagala hadlay maaragtay alamru bilmacruuf wanahy an munkari aad bayna noogu booriyeen sidaasoo kale waxay nagala hadleen maarata salaada iyo maarata masaajidda camiritaankeeda sidaasoo kale waxay nagala hadleen maarata tarbiyatul awlaad ay nagala hadleen iyo xijaabka ay nagala hadleen asam wa taaca bay nagala hadleen munkaraadkii baana laga hadlay muqaadaraadkii noocyada kala duwan baana laga hadlay aad baana looga hadlayey annagana waan qaadanay waxaana ballan qaadayna maarata in annagana aynu gaarsiino deegaanadii aynu ka nimid guud ahaan aan mas-uulkaan ka nahay inaan gaarsiino magaca murjaan waaye tuuladayna haranka waaye maanta maylna hadalay insha allah horta salaadii iyo hijaabkii iyo iyo marka munkarkii iyo iyana nin sheegay taasna qaadani dadkina waa gaarsiinayna insha allah hadii ilaahay dhaho iyo masaajideeda la amaro taasna nin fari insha allah unun taas qaadani dadkina waa gaarsiinayna insha allah hadii ilaahay dhaho anagoo ah maxamed sheekh cali waxaana ka socdaa deegaanka madhooka al-amru bilmacruuf wannahyu can almunkar xijaabka in lays amro waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalaha muqaadaraadka in layska reebo wilaayada islaamiga oo jubbada dhexe ayaan ku mahadlinaynaa iyo anoo ka socda tuulada buuroballey magaciinu yahay cabdisalaan cabdiraxmaan ibraahim maanta waxaa noo noo yimid walaayada degmada jilib awaamirta nafaran waxay ka mid alamr bilmacruuf annahyi almunkari sidoo kale ka mid tuwaakada jaadka sigaarka iyo wixii halmaala iyo waxaa kaloo nala camray oon qaadanay in masaajida la camro oo la camiro anigoo ah sulaymaan jeylaani cumar tuuladaana ku socdan buulanlasiiwow oo hooseedas degmada jilib mayna sadiirsiyeena xamladii olanka magacdari irshaadul umma ilaa sabiili rashaad lawal badana ka faa'iidaysani sheekh cumar xayaa kallah ayaa wacdiyey boqolaal ka mida dadkii soo xaadiray mid ka mid a goobihii lagula hadlayay bulshada ku nool deegaanadaasi aan iska kaalmaysanno wanaagga faritaankiisa iyo xumaatada reebitaankeeda allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyay waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar ummadda inta badbaadaayay waa inta dadka wanaagga u sheegta annaguna ummatu maxamed baan nahay dariiqii nabigaan ku taagannahay shaqadeennu waa shaqadan baan leenahay nabigeennu wuu dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartay buu nebi maxamed leeyahy sal alay slam wanaaggaad isfaraysaan ood isfaraysaan ood isfaraysaan wallaahi baan ku dhaartay xumaatadaad iska reebaysaan ood iska reebaysaan iska reebaysaan wallaahi baan ku dhaartay kiina gar daran ayaad qabanaysaan ood xaqa ku joojinaysaan welibana waad ku joojinaysaan xaqu waa kana dhinacna u dhaaf baad leedihin isla wararka xamlada dacwiga ah ee ka socda wilayaadka islaamiga aynu ku guda jirnay markana aanu eegno wilaayada baay abu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya warbixin ku saabsan sida xamlada ay kaga socoto wilaayada baay waxaa weli halkeedii ka sii socoto xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ee loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad xamlada waxay gaartay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga iyadoona si dardarle ay kaga socoto guud ahaan wilaayada oo dhan kumanaan muslimiin ah oo ku nool deegaano dhowra oo hoostaga degmada bardaale ayaa ka faa'iidaystay xamlada iyagoona ballan qaada inay dhaqan gelinayaan xamlada dadka tuulooyinka lagala kulmay ayaa sheegay inay soo gaareen wufuud ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqaba iyo waxgarad islamarkaana ay qaateen go-aankii ka soo baxay xamlada kulamo goonogoone ah oo wilaayada ay la qaadatay bulshada ayaa si toosa looga hadlay xamlada iyadoona la isla meel dhigay fulinta qodobadii ay wilaayada kala hadashay muslimiinta ay la kulantay ee ku noolaa deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay deegaanada wilaayada ay gaartay ay la kulantay muslimiintii ku sugnaa waxaa ka mid a buulaxaw kurtun kaslow irinleeye lowgoof mooro waraabo sarmaandheer iyo deegaano kale oo dhammaantooda hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waana kuwan qaar ka mid a bulshadii muslimiinta ah ee deegaanadaasi lagala kulmay oo ka warbixiyey wufuudda soo gaartay iyo waxyaabihii lagala hadlay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale hamladan oo ka timid naga walaayada ee gobolka baay aan la kulannay xamlo aada u cajiib badan baan ahay oo ka hadlaysay awaamirtii kitaabka iyo sunnada ka tarjumaysay gaar ahaan maamulka walaayada iyo awaamirtii kasoo baxday nawaahidii iyagoo tafsiilisan baa loo soo sheegay annagoo fidhina goobjoog aan ka nahay annaguna si fiican baan u ajiibnay wixii awaamirta kasoo baxday insha allahu tacala inaan ku shaqeyn aan diyaar unahay haddii ilahi iraa haya waa yiidkaa kaflo kaflo berdaal degmada berdaal kutagsi eebiyo maygo maashallah degmada maygo dukaanada ganacsiga maylika lahadalahe sugu jilbaabe oo kafiiska maygo marag diyaal dubugi oo walaaqaskeysada oo kale i dharteeda oo kafiiska iyo waxaan sawirti leh oo maygo ha calaamada galduno oo kagoran sumaga iyo maygo ha alaabta oo magayaalka maana ay leefi barnaamijka kagoran dhaqan maybo aha nool hadal ajibnay warso maybo aha dhow maasha allah shaqeylaan aragna waliba dhimu sheegay aragdeeda in waxyaalaha oo diinkada aan ogolayna sharciga lay ana arday wala ka talo noocyaalo kale aan talnay la in sheegay macnaha hijaabada oo ardayda tafiifka iyo walaakanen aan talnaa hijaabada islaam gaala caadiga laynaan talo arrintaas aranfaylo aranfaylo eedaanka faraxsana insha allah hadu ilahay yusuf elanfari buulaahu gelgeley waadnabiluhe walinima fari gaarni walina nooreed mid barni hilib ganacsatada wala badan oo baa kumid eh dhar kafiifa kumid eh dhar walkagoran kumid eh waxyaabahaasana na fari wanina kuwerni gaadani raashin dhii iyo walaagasi wala badan oo ulmaadaya warbixinin kubiideeda warkaas digadom xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ayaa markan u muuqata mid gabagaba ah waxaana ka faa'iidaysanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada mahadsanid abu xasaan ugu dambayntiina wilaayada gedo ayaa ka mid ah meelaha sida dardarkale ay kaga socoto xamlada dacwiga ah casaam carafaad ayaa inoo haya warbixin ku saabsan iyadoo weli si habsami loo socota xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa waxay wilaayada islaamiga ee gedo kulan ballaaran la qaadatay bulshada ku dhaqan deegaanada shanqolow ilbeete iyo deegaano kale oo badan kuwaasoo hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo qaar ka mida bulshada deegaanada shanqolow ilbeete caanoole iyo deegaanada kale ayaa si weyn u soo dhaweeyey xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada xamlo aad iyo aad qiimo leh oo bulshada qiibo jashal duumanaha insha muhiimid weyn leh yaanana deersiin xamladaas oo macnaha ah alamru bilmacruuf wanahy can almunkari marka runtii xamladaas oo qiimada leh walaalahana deersiin mayba lala kulmay codayaasha culimmadii ganacsatadii baahureydii intaba bulshada manaa qiiba shal duwan la kulmi runtii iyado manaa walaalaha biyaayeen juhdi aad iyo aad weyn alxamdulilah xamladii walaalaha nin sheegnayna qaadani lagodoogni nacanfaadi inay waxyaabaha iyo sheegeen oo dhan wal una macnaha ninkijarna adduunyadan iyo aakhiradan dang ninkijarna iyin wali adduunyadan iyo aakhiradan dang ninkijarana noo reeban awelna macnaha taasa aan surnayni jazaahum allahu khayra lana ahlillah oo hooseedaas degmada baardheere ee gobolka gedo may baahna deerka yihiin fariimo oo amiirka haleendari ilaahay xifdiya abi cubayda xafida allahu tacaala warcaahu wakasara allahu amsaalahu bayna almu'miniin fariimooyinkaas haleendari may kumada ahaa oo beeladii oo kaa maraga lahay fariintii oo han amiirka haleendari hana deerti ilaahay kama hasan waana qaadani waana fariintii may lana oo amiirka haleendari ilaahay xifdiya qaadani waana dheeni waana kadhagamood kadhagamudoqna insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr farintiyahaasiinase guud waan qaadani ilaahay ka mahadsan alxamdulilah aan oo manaa ku turjumaa iibso ganacsiga may baalenaa farintiyahaas inuuna qaadani farintaas oo kumid ah waxyaabaha oo laka ganacsadaa oo sida bacyooyinka sida maylahay mobeelada oo kaamarada leh sida fanaanadooyinka qoraalka jinne oo arday gaaladan shayaadiinta abeeka wada qoreen sida mootooyinka maylahay naago ajinabada kaska laka qaadaw oona daahiyaalka walaaka gorgoron gaaladaa ka gorgortay waxyaabahaas marag digaaga marag arigi waljina dhown mana arday gaaladan arday sheenti ini may laraa dadka muslimiinta ee ardayaan lakadaadiyahay dhasiyo lakumabnoo oo fariintaasa kubati walaayada guud amiirkan awoweyda jazaaka allahu khayr unun arintiyahaas may baalana ani unisa guud ee una qaadani samicna wa adacna ini atamwaji samicna wa casayna ini anhaan an sheegaan walaalaha inshaanina kamahadsanyiin bacdallah marka insha allahu fariintiyahaas inisa guud ee aan qaadani insha allahu haddii ilaahay raallikana waxaan dhawaayaan ilaahay hasiin waa lena jazaaka allahu khayr wali fariin ah oo islaamka hadiri abu cubeyde hadiri xafidahullahu unasa toos ee waxanin deerti fariintaasow waana qaadani xamladan oo si weyn uga faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsaned casaam guud ahaan akhyaartan dhegaysanaysaa warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ee inoo balana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu